sida aad warkaba ka maqlayseen ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa maanta qaaday guluf dagaal oo ka dhana ururka al-shabaab waxayna qabsadeen degmooyinka goobweyn iyo buulamareer ee gobolka shabeellada hoose haddaba waryaheena maxamed colaad ayaa dagaalkan maanta wuxuu ka waraystay kornel cali aadan xaamud afhayeenka ciidamada amisom oo ku sugan magaalada muqdisho saaka casartii subaxnimo sida u bilaabmay mishinkani waa waa socdaa waxaa jirtaa tieglow baa u dambeysay toddobaadkii hore wax muhiima meelo la gaadho waxaa ku xigtaa iminka bullamareerna iyaduna waa la gaadhay labada mid iyo sector weeyaan halkan iminka bullamareer waa shabeellada hoose waa mas-uuliyadii ciidamada amisom iyo ciidamada soomaaliyeed ee secteerka ka howlgalaya dhammaan waxay ku socotaa mishinkani sida lagu magacaabay indian ocean inay xeebaha ay gacanta dowladda soomaaliyeed kusoo ridaan si dhaqdhaqaaqa iyo nabadgelyada shacabka soomaaliyeed looga ilaaliyo xeebahaas waa gartay marka iska caabin intee leegayaad kala kulanteen ciidamadii al-shabaab ee duulaankiina buulamareer ka hor yimid wallahi ma fududo taariikhduba way sheegi laakiin wa niman nabadoona maaha nimankani waa niman sida ay shacabka ku hayaan iyo dhibta ay ku hayaan lawada arkayo sidaa way isku dayeen inay iska cabiyaan ama dhibaateeyaan ciidamada dowladda xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom dhammaan dagaalada halkaa ka dhacay sidaan kuu sheegayo waxay dee wakti bay qaadatay wadajir dagaalkaasi uu dhacay dagaal xoogle way isku dayeen inay ku dayaan kadibna waa wa wa waa la gaadhay halkii la doonayay iminka ahaan gacanteedii ku jirtaa buulamareer shacabkuna waa kusoo noqonaya waa garta wax khasaare ah oo ciidamada amisom iyo kuwa dowladda kasoo gaaray dagaalka ha dagaal way dhacay ciidamada amisom laba dhaawaca mid xaggeega ayaan iminka usoo qaadnay oo daktarka ayaa lasoo gaarsiiyey midna dhaawaciisa ku yani la daweyn karayo buu ahaayo ciidankii buu weliba joogaa midna waa naga tegay markaa aad baan ugu hambalyenaynaa ciidamada naftooda ku horaya shacabka soomaaliyeed nabadgelyadooda naxariistii jannada allaha ka siiyo ciidamada dowladda soomaaliyeedna madaxda soomaalida iyaad weydiin doontiin insha allah marka askarigaa ka dhintay amisom wadanka u dhashay uganda u dhashay wa gartay waa gartay xaamud waxaa soo baxaya warar sheegaya dhaqdhaqaaqyo military oo xoogan oo ka socda gobolada hiiraan baayo bakool shabeellaha dhexe iyo gedo maxaad nooga biirin kartaa wararka haddana soo gaaraya oo sheegaya dhaqdhaqaaqa military dhaqdhaqaaqaasi wuxuu kusa leeyahay mishinkan unbuu daba socdaa mishinkani sidaad u ogtihiin isagu wuxuu daba socdaa laba qaybood baa loo kala dhigay nabadeynta soomaaliya fayskii hore waa markii bishii marsh dabayaaqadiisii dhameynay kani waa fayskii labaad muddada udhexaysa waxaan u malaynayaa cilmi baaris iyo tababar dib u habeyn dhaqdhaqaaqyaashan iminka aad arkaysiin waa kuwo aan joogsanayn ilaa iyo gacanta aan ku dhigayno meelaha muhiimka ee dowladda ee nimanka nabajiidku ay gacanta ku hayaan ay ku dhibaateynayaan shacabka kornel xaamud al-shabaab meelo badan baad sida hadalkaad u dhigayso sida laga qabsaday sida buula burde xudur iyo ceelbuur dhibaatada bani aadnimo ee ka dhalatay markii ay goodoomiyeenna wax qarsoon ma aha dadka istaraatiijiyadda duulaamadan dhaliilaya waxay leeyihiin guulaha military waxaa guuldarro u bedelaya ama u bedeli kara dhibaatada shacabka ka soo gaaraysa casharadii hore oo aan waxba laga baran maxaa qorshihiinu yahay magaalooyinkan aad qabanaysaa maxaa qorshahoo yaalla magaalooyinka aan qabanayno waa kuwa aan ku talagalnay inaan qabashadooda dadkii ku noolaana ay ay nabadgelyadooda ay ku helaan oo gargaar wixii ay u baahnayeen ay ku helaan haddii markii hore ay dadku ay si u arkeen iminka si kale u arki doonaan baan u malaynayaa anagu cashar waxaan ka qaadanay dhibaatooyinka halkaa ka dhacay horta waa in la ogaado mas-uuliyadda si loo geeyo mucaawamada iyo gargaarka adduunyada ka imanaya loo gaarsiiyo mas-uuliyadeeda waxaa iskale dowladda federaalk ee soomaaliyeed anaku dowladda soomaaliyeed baan u adeegeynaa siyaasadeeda iyo qorshaha wado oon ku xaasilinayno haynaa jidadkii la marinayey sidii xooga dalka soomaaliya aan kala qaybgalno nabadgelyada jidadkaas marka waa tu laga bixi doono casharkii hore waxbuu noo taray si bilaash hadda umaanu fadhiin haddii si kale loo dhigo wa wa wa waa laga tashanay waa laga tashaday waa laga soo tashaday qorshooyin badan oo lagaga hortagayo arrimahaasina waa waa diyaar weeyaan waa gartay marka magaalada baraawe oo kale al-shabaab hadda saldhigga ugu weyn ee koonfurta soomaaliya ay ku leeyihiin waa magaalada baraawe goorma duulaankiinu tegayaa baraawe wallahi hadda imikaan kula hadlayo laga bilaabo goorta ay noqon doonto waa goor hadda noo dhow nagana dheereen noona dhaweyn waxay ku xidhan tahay howlaha military ee halkaa ka socda waa garta ugu dambeyntii haddaan su-aal kale kaa weydiiyo howlgalkan badweynta hindiya ee aad sheegtay haddaan su-aal kaa weydiiyo ma ma yahay mid leh wakti cayiman oo aad kusoo gabagabaynaysaan sida kii bishii maaj oo kale absolutely waa waa mid cayiman oo waxaan iminka is leenahay naga qaadan mayso waktigaasi hadduuna dee hab military ku jirin way kasii dhaksan lahayd laakiin ugu dambeyn waxaan ku qorshenay inaan ilaa iyo bilaha soo socda october november madaxeeda inaan soo dhamaystiro meel ka maqani ma jirto secteradani inna dhaqdhaqaaq aad ka maqlaysiin inna weli aamusnaanta aad ka arkaysiin howlaha way ku wada jiraan waa howla caama oo laga wada tashaday qorshahooganinaya dhinacu ka galayo duulaanka iyo kala duwan oo ninbasi u adeega
kaasi waxa uu ahaa korneel cali aadan xaamuud afayeenka ciidamada amisom oo isagoo ku sugan magaalada muqdisho khadka telefoonka ugu warramaya waryaheena maxamed colaad xasan